soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
daarunimco aad arkaysaan waa ujeedaan daarunimco waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada naftooda horyaalka ee macawisleyda si wanaagsan oo ilaahayba ku mahadsan lahaana loo guulaystay meelaha hawdadkay kusii kala cararayaan ayagoo jabay meydkooda iyo dhaawacooda bakhtigooda jiidanayo waxaan gawaabinaya ciidanka xoogga dalka soomaliya waxaan u mahad celinayaa sida sharafta le oo cadowga dhabarka uga jabiyeen sidoo kale ciidamada deegaanka ee macawisleyda ayaguna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ood u dagaalanteen oo geesinimada leh oo nafti horannimada leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma aha ciidan ka baqa geerida waa ciidan u taagan difaaca waddankiisa waa ciidan mar kasta u taagan inuu dadkiisii dalkiisii diintiisa difaaco waa geesiyiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin sida cadowga aad u jebiseen oo dhabarka uga jebiseen haddii isku dayaan mar kale iyo waxyaalo noocaasena waxaan rajaynaa sidaasoo kale inuu jabi doono waxaana hadda wixii ka dambeeyana kama sugi doono in aan meeshannada u fadhinee meelaha hawdkuy galeen ayay ciidanku uga dabageli doonaan insha allaahu waxaan idin leeyahay guulaysta dhogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub u k
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay ayaa galabta soo gaaray magaalada tandooxa ee caasimadda dalka qatar ra-iisul wasaaraha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiiradda arrimaha dibadda maaliyadda amniga gudaha waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa booqasho saddex maalmooda ay ku joogi doonaan dalkan qatar kadib markii casuumad rasmi ah uu ra-iisul wasaaruhu ka helay dhigiisa wadankan sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani waxaa labada dhinac ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga qotada dheer ee u dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sidii dowladda qatar ay usii ballaarin lahayd barnaamijyada iyo mashaariicda horumarineed ee ay soomaaliya ka fuliso qatar waxay ka mid tahay dalalka kaalinta weyn ka qaata dibdhiska soomaaliya gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo ciidamada iyo amniga iyo sidoo kale samafalka iyo arrimaha bini-aadanimada ra-iisul wasaaruhu sidoo kale inta uu joogo isaga iyo wafdigiisa dalkan qatar waxaa kulamo ay la yeelan doonaan ganacsatada wadankan oo ay kala hadli doonaan fursadaha maalgashi ee soomaaliya yaalla kuwaasi oo haddii lagu dhaqaaqo dalka soomaaliya horumar weyn iyo weliba kobac dhinaca dhaqaalaha ah dalkeenna uu gaari doono ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa inta ay joogaan dalkan waxaa sidoo kale ay kulan la qaadan doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan qatar oo ay warbixin ka siin doonaan xaaladda guud ee dalka iyagoo dhinaca kalena kala hadli doona sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen dibudhiska dalka waxaana booqashada ra-iisul wasaaraha ay kusoo beegmaysaa xilli xasaasi ah oo dowladda soomaaliya iyo waxaan rabaa meeshaan waxaad la socotaan in dalka uu ku jiro dagaal lagu ciribtiraayo khawaarijta
in ka badan toddobiyo toban xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada caabudwaaq ayaa kulan ay yeesheen waxa ay sheegeen inay xilkii kaga qaadeen guddoomiyihii iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii degmada caabudwaaq xildhibaanadan ayaa waxa ay markaasi soo jeediyeen edeymo kala duwan oo ay u jeediyeen guddoomiyihii sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii degmada caabudwaaq iyagoo markaasi ku eedeeyey shaqa gudasho la-aan waxaana ay markaasi cod gacantaaga ugu codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada caabudwaaq xildhibaan cagaweyne oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq sidoo kalena ah xildhibaanka ugu da-da weyn golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq ayaa warbaahinta u akhriyey xilka qaadista iyo sidoo kale eedeymaha ay soo jeediyeen toddobiyo tobankan xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq gudoomiyihi gudoomiye ku-xigeenka degmada caabudwaaq laga qaado xilka degmada duqa degmada laga qaaday iyo ku-xigeenkiisa maanta oo ay taariikhdu tahay afartii bishii sagaalaad waxaa kulan yeeshay golaha deegaan xubnaha golaha deegaanka degmada cabudwaaq kulankaas oo ku yimid markii kalfadhigii caadiga ahaa ee xubnaha deegaanku ay u fariisan lahaayeen la waayey waxaa keenay mooshin eedayn ah shir guddoonka lagu eedaynayo xubnaha golaha deegaanka ee kooiyo toban xildhibaan ah waxayna u keeneen sidaa sharcigu yahay haddii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka eed loo haysto in xubinka ugu da-da weyn ee xubnaha baarlamaanka uu qaban karo sida sharcigu sheegayo eedaas iyo mooshinkaas saas la adigeed xubno koo iyo toban ah baa waxay keeneen mooshin ka dhan ah gudoomiyaha gudoomiye muxidiin aadan cali iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa axmed diiriye maxamuud labadooduba waxay u gudbiyeen waxaa la iisoo gudbiyey nuqulkan saas la adigeed waxaa fadhiistay mooshinka waxaa la keenay waxay ahayd soddon iyo kowdii bishii sideedaad baa la keenay laakiin fadhigu waa waa maantay mooshinkaas wuxuu qeexayey xubnaha golaha deegaanka ee magacyadoodu halkan hoose ku qoran yihiin markay arkeen qodobka koo iyo labaatanaad ee farqadiisa kow ilaa iyo sideed qodobka shan iyo toban farqadiisa kow iyo labo qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa kow labo saddex afar shan ee sharciga dowladaha hoose iyo qodobka saddexaad ee farqadiisu tahay saddex dhibic hal ee xeerrasaadka golaha deegaanka degmada cabdaaq oo qeexaya saacadaha imaatinka iyo qodobka lixaad farqadiisa lix dhibic lix ee xeerrasaadka golaha deegaanka degmada cabdaaq oo qeexaya soo gudbinta mooshinada markii aan arkay golaha waa fariisannay fadhigii waxaa ka soo qayb galay toddobiyo toban xubnood toddobiyo tobankii xubnood oo fadhiistay waxay horey loo gudbiyey oo warqadaani ujeedkeedu ahaa eedayn shir guddoonka golaha deegaanka cabdaaq iyo u yeerid loo yeerayo guddoonkii shir guddoonkii golaha deegaanka ma aysan suurtoobin inay yimaadaan oo ka soo qayb galaan shirarka dhowr jeeroo horena way dhacday saas la adigeed waxaa ay u fadhiisteen kulankoodii waxaana looga wada hadlay arrimaha qodobada ay halkan ku xusan iyo imaatinka la-aantii ay imaan waayeen xubnihii waxaa aan isweydiinay ajandaha sida uu yahay in dadka la tiriyo kooramka ka soo qayb galay shirka kalfadhiga ka bacdina waxaa la galay ajandihii mooshinka erayo fara badan oo laisweydaarsaday iyo dood kabacdi waxaa la go-aansaday in gacantaag loogu codeeyo xubnahaas imaan waayey shirka waxaana la go-aansaday oo ay u dhacday sida tan waa codaynaynaa gacantaag waayo codkaasi gacanta ha taago qofkii u codeeyey in xilka laga qaado muxuyidiin aadan cali gudoomiyaha degmada ahaa iyo gudoomiye ku-xigeenka axmed diiriye cali axmed diiriye maxamuud u codaynin in xilka laga qaado gudoomiyaha degmada muxuyidiin aadan cali iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa axmed diiriye maxamuud yaa maya yidhi oo ka aamus yaa ka aamusay waayahay kulankeenii wuxuu ku dhammaaday waxaa halkan kooramka ka soo qayb galay toddobiyo toban xubnood toddobiyo tobanka xubnood waxay u codeeyeen in mooshinkaas gacanta loo taago waxay u kaloo codeeyeen in muxidiin aadan cali iyo axmed diiriye maxamed oo ah gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdaaq laga qaado xilka degmada duqa degmada laga qaado iyo ku-xigeenkiisa toddobiyo toban xubnood ayaa u codaysay sidaasuuna ansax ku yahay waxaa maya tiri eber waxaa aa ka aamustay eber asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh shirkuna waa inoo xiran iraadadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan caabud waa ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel